ayadoo dadka ku nool deegaanka yoontoy ee waqooyiga magaalada kismaayo ay kasoo kabanayaan saameyntii ay u geysteen fatahaadihii iyo daadadkii alniino ee dhacay sanadkii hore labakunsaddexiyolabaatanki ayaa dadka beeralayda ee deegaankaasi ku nool haddana waxa ay cabsi xoogan ka qabaan in webiga juba uu fatahaad sameeyo maadaama lagu jiro xili roobaadka guga gudoomiyaha deegaanka yoontoy naciima cabdi ayaa sheegtay in fatahaadii iyo daadadkii sanadkii hore dhacay ay dadka deegaanka aada u saameeyeen haddana ay jirto cabsi laga qabo in webigu uu soo fataho waxa ayna hay-adaha samafalka iyo sidoo kale hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland ay ka codsatay in laga xiro laba farood kuwaas oo webiga biyaha uu kasoo fataho fatahaadaha oo deegaanka ka dhacay maxay aheedo bed iyo beerbo labadaba saameynay ku yeelatay dhanka beeraha waa hadda iyo abuur iyo maxay aheedo iyo talaal wax alla washigii geeda ahaa hadduu lin yahay hadduu saytuun yahay washigao dhan geedmireeskii xambihii way wada dhinteen guryihiina way ka dumeen hadda laakiin waxay ku jiraan dib u qabasho dhaqdhaqaaq fara badan oo dib u qabasho ay ku jiraan beerida abuur baa lagu jiraa guryihiina waa la dhisaayaayo dib u dhisideeda xaaladeeda ay ku jirtaa laba meelaa hadda noogu daranaan cabsi ka qabnaa laba far meel ay ku taalloo la dhahaayo subiira labadaas baan isleenahay inay saameen amaay noo geysataa laba faroo hadda haddii ay dawladda iyo hay-adahaba ay gacan naga geysan karaan inay kaalin naga siiyaan way jirtaa haa aragtur inay sameeyaan waxaa loorarka naga caawiso loorar noo keenta hay-adda r r c way sameeyeen farakufer oo maxay aheedo qolada deegaanka ah in ay macnaha saameyn u geysan baaldegeeda way ku jiraan laakiin soomaali waxay tidahdaa fal keligeeda fool ma dhaqdo qasab waayo kaalmay u baahan yihiin idankii ay saameyn u geysatay fasahaadihii dib u kabasho uu ku jiro beerihii haddana ay dib u kabasho ku jiraan oo abuur iyo hadda hawshiisii la galay waxaan ka codsanayaa hay-adda maadaama dalkii uu yahay dal uu fasahaad la tegay oo hadda dib u gurasho ku jiro codsi waxaan geysanayaa tallaalka hadda aan ku jirno bal abuurka hadda aan ku jirno inuusan naga khasaarin ay guriga noo sameeyaan si aan farahaas iskaga xirno oo geedihii iyo beerihiina noogu badbaadaan waxay qaabsaameed u geysan karaan faraha ku yaalaan subiira meel la dhaho oo beeraha afaafkooda ee webiga jiinkiisa roobka oo kale roobka gug oo kale markuu da-o webigaa biyuu keenaa roobkaas iyo biyahaas imaayo waxay khasaare u geysanaysaa dalagii oo hadda dib ugurashada lagu wado deegaanka ay dib ugurasho u wadeen inuu saameyn ku yeesho ay ka go-aan dadka deegaanka yoontooy ayaa ah kuwa haatan dib uga soo kabanaya fatahaadihii iyo daadadkii sanadkii hore dhacay waxaayna mar kale dib u beerteen beerahoodii oo sanadkii hore ka baaba-ay waxaana jirta cabsi ay hadda ka qabaan in webigu uu mar kale karkaarada soo goosto haddii roob xoogan uu do-o iyagoona codsi u diray hay-adaha dowladda iyo kuwa samafalkaba in biyo xireen loo sameeyo ama laga xiro faraha uu webigu kasoo fatihi karo